gabdho badan oo under age ah oo maxay haysood aan qaan gaarin kaakuma maxay haysood two ile kaakuma one kaakuma three saddexda meeloodba dhac waxaa ka dhacay kufsi haye marka gabdhiya yaraa habeenka waa lasoo dhaca waa dad qoryo wata gabdho ya yaraa la kufsaday hadda ciddi ma cid loo day karana ma jirto waxaa lagu leeyahay qolada wadanka iskale waxay dhaheen annaga waxmaba xoognaba aan ma egin annaga annagana dad refujiyaa nahay hub ma haysano maamo kastoo gabdho wadatayna muruga u timid habeenkii lama hurdo indhaha waaga loogu beriyo waxaad ka warantahay ilaa iyo hadda gabdhaha la kufsaday ama kufsiga ka dhacay xerada maxaa nooga sheegi kartaa adigu aad og tahay aniga hal gabar oo curyaan ahaan aqaana hadda odaysadana habeen hore ee habeen saddexaad inay taan umaleeyaa laba gabdhood oo dhalay iyo maamadii hortiisa isagana la garaacay maxay haytood maamadii iyo gabdhihiina hortiisa lagu kufsaday gabdho kaloo kaakuma wanna gabar afar iyo toban sidirka iyo maamo weyna ayadana lagu kufsaday sida aan maqla hadda kaakuma wan ma aqaano dadkaas haye marka bal waxaad iga warantaa waxaa tiri dadkan kufsiga geysanaya lama yaqaano dadkii waddanka deganaana waxay yidhahdeen annaga waxba ma kufsano marka dadkan wax kufsanayaa iyay yihiin yaase loo malaynayaa wallaahi abaayo waa arrin murugale maxay heetood ada hadda qofkii wadankiisa aana joogina dhib ayuu ku nool yahay marka cida annaga hadda aanan annaga qoryo ma haysano waxba ma kufsan karno dad refugie oo gacmo maran aan nahay marka dhibaataan ku nool nahay meel aan u cararnana ma naqaano afar buurood dhexdoodaan ku jirnaa haddii fursad nala siiya hataa annaga gaariraca iska dhiibi lehna si aan waddankayna ugu naqano fursadna ma haysano aan uga tagno meeshaan marka dhib wayn aan haysta marka walaalay dhibaataan ku noolnahay gabdhaha soomaaliyeed oo kaakuma ku noolna waa ila wada qabaan murugadaas iyo ciilka waxaad ii sheegtay in dadkan wax kufsanaya ay yihiin dad qoryo haysta inta anigu aan ka war hayana hadda ka hor xeryahaasi kaakumo waan arkay dadka degaanka qudhoodu way hubaysan yihiin maxaa shakiga iyaga uga saaraysaan hadde meesha shir baa lagu galay markii shirkii lagu galay waxay dheheen annaga waxba ma kufsanay dheheen dadkii marka iyaga qudhooda ma weydiiseen bal inay mar haddii degaankiina ay yihiin dadkii degaanka deganaa hubna ay haystaan dadka wax kufsanayaana inay hub haystaan la sheegay haddii iyagaanay ahayn in ay gacan idinka siiyaan in ay idin difaacaan ood nabad ugu noolaataan meeshii mar haddaad qaxooti tihiin ma weydiisateen sidaas taas waa laga laga hadlay laakiin hadda waxa maxaa heetood kasoo baxa ma jirto waa isberi yeelan ayaga anaga marka wadada kaliya oo noo furan markaanahay soomaali dhibkii wadankayna aan uga soo carana int midka badan aan uga qabsaday waxaan rabnaa xorriyad ma haysano inaan wadankeena iskaga noqono fursad nala siiyo haddii caalamka wax ka qaba karan inuu caalamka wax nooga qabto sida qaramada midoobe oo kale qolada xuquuqda u dagaasho inaad noo gaarsiisiinood dhibaatada meeshaan nagu haysato dad maxay heto ka hadlo oo maxay heto saboort na siiyo aan u baahannahay ma la hadasheen hay-adda qaramada midoobey ama qaxootiga u qaabilsan ee kaa kuma joogta bal in arrintan ay soo korortay cabsidan gaarka u ah dumarkii qoysaskii soomaalida meesha deganaa kufsigan dhacaya ma kala hadasheen in marka habeenkii la gaaro iyo maalintiiba in laydin siiyo ilaalo ku saabsan in aysan dhibaatadan idin soo gaarin oo aanay siina socon arrintaa ma u gudbiseen hay-adda qaxootiga ee meesha joogta walaalay macaane annaga qaxooti kalaaba na maamulaba ma ma maba arkinba weligayba u n ba ma arkinba aniga qaxootiga meesha raashinka laga qaata anigu maalinta kaarka aan qaata ilaa hadda raashin aan qaata meel hay-ad ku taalo ama maxay hatood hay-ad ay joogto indhahayga ma aanu saarin sagaal sanaan qaxootiga jooga gabar aniga ilamid ah oo refugie ayaa badanka beegto guddi qaxooti ma leedihiin oo arrimihiina u gudbiya meelaha loo baahan yahay sida hay-adda qaxootiga u n h c r t oo kale waxa wax guddi ah oo la leeyahay ma jirto meeshaan cidaan u dacwoono ma naqaan cidan ka dacwoonana ma naqaan waxaan codsanaynaa in wadankeena noola furo wadadaas dheer shan kun oo kilomitr aan soo soconay ilaa dhadhaaf haddana waxaan ka codsaynaa dawladda kenya iyo caalamkaba in in wadankeena noola furo oo nala celiyo repatriation aan u baahana adiga gabdho ma leedahay oo hadda kula joogo aad cabsi u qabto aa waa ila joogaan gabdho wallaahi aan kuugu dhaartay inaan habeenkii laba indhood isku geynin laba indhood habeenkii waagaa fadhi igu beriyaa maraan taagana iyo maraan meesha dhexsa socdo waa kan hooyo intaa lasoo garaacay bahar hadda waxaa jira dhiibdhiiba habeenkii lameeriga marka jinka dag jabsi hooyay waa lasoo gala markaasa halkaa baarka ilaa wadnaa aan ka hunqaar maho wadnihii kala go-a ma hurdo hurdo la-aan nolosheena soomaaliyaaba ii rooneedba iyo madaasicda iyo iyo dadkayga aan rayn